بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين الحسيني هل كان وحنا إذن كسو قبلنا عشر كستحيي لحدناد كتابك نور اليقين السيرة وحنا سوشي إذن إياه شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku dhex jirnay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu ka xoog batay nimankii gaalada ahaa cafiskii uu fidiyey idhabuu faantum ulaqaa waadina xoleeyay buu nebigu ku yihi sidaasaanay ku badisay cafiskaasi iyo qiimaha uu lahaa iyo nebiga inay duwanaag ka ahayd iyo gobonnimo baaw sheekha busayri la idhaahdaa moxamed albusayri almasri saaxibu alqasiidati almashhuura alburda ayuu kaga warramaya waxau lahaa waidaa kaana alqadcu waalwaslu lilaahi marka qadciga oo goynta ah iyo wasliga oo ah ciddii la xidhiidhinayo intuba ay tahay lilaah ilaahay daraaddii ee qofku cidda uu goynayo iyo cidda uu xidhiidhinayo labaduba ilaahay daraaddii ay tahy tasaawaha waxaa sinmaya altaqriibu waaliqsaa taqriibkuna waa dhowaanta iqsaaguna waa dheeraanta ka dhow iyo ka dheer labaduba way sinmayaan wa sawaa'un calayhi waxaa isku mid ah nebiga ama goyntaa ilaahay daraaddii qofku waxu gooyo waxu xidhiidhiyo taa waxa isku mid ah fii maa ataahu wixii uga yimaado min siwaahu ciddii isaga ka soo hadhay almalaamu canaanta waalidraa'u ammaanta macnaha qofka haddii la canaantay iyo haddii la eedeeyo waa isugu mid shakhsiyaddiisu ma dhibte ilaahay dartii uma dhibta waaya walow anna intiqaamahu haddii nebiga argoosashadiisu lihawa nafsi naftiisa rabitaankeeda ay ahaan lahayd oo dadka naftiisa rabitaankeeda uga argoosan lahaa iyo tiisa oo qura la daamad waxaa jiri lahayd oo daa'imi lahayd qatiicatun goyn iyo wa jafaa-un qallafsanaan qallafsanaan iyo goyna ma lahay nebigu qaama lilaahi fi lumuur ilaahay daraaddii arrimo ayuu u qabtay nebigu qaama wuu istaagayna way noqotaa waa qabtay oo wuu u qumay macnaha wuu qabtay waxqabadkana waa lagu tilmaamaa qaama lilaahi fi lumuur ilaahay daraaddii buu arrimo nebigu u qabtay oo fa arda allah ilaahay buu raalligeliyey minhu tabaayunun wa wafaa nebiga xaggiisa waxaa ka ahaaday tabaayunun khilaaf waa wafaa-un iyo xidhiidh iyo ballan cidduu khilaafayo iyo cidduu oofinayo ilaahay daraaddiiba ficluhu kulluhu jamiil ficilka rasuulku waa qurux badnaa ilan ilaahay baa toosinaya o tilmaamaya wa hal yandaxu miyuu shubmaa ma shubme eh alinaau weelku waxa uu shubmaa oo keliya ilaa bimaa xawaahu wixii uu koobay weel waliba wuxuu dhiiqaa wixii gudihiisa ku jira marka nebiga wanaaggan ka soo yimee ka soo burqaday wax ilahay xikmadaha uu ku cufay weeye marka sheekhaas wuxuu ammaanay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cafisna wuu ku ammaanay waxaynu markaa soo maraynay reer maka oo nebigu uu cafiskaa u fidiyey iyagoo soo ururay arrintaas kelinkii hore u badnayd intaan duhurkiiba la gaadhin waxaa markii uu cumrada gutee uu dawaafay sanamyaashiina la buufiyee la safeeyey ayuu buurtan yare dhinaca bari ka saarane safa la idhaahdo oo beriga aan masjidka ku jirin imanka masjidkay ku jirtaaye ayuu dhakadeeda fadhiista abur yaroo masaajidkan un la-egoo dusheedu fadhiista halkaasaa lagu soo uruuray halkaasaa baycadii uu kaga qaadaya dadka iyo heshiiskii islaamka kii cafis loo weydiinaya loo weydiinayay uma khadaba calayhi salaatu wasalaam bartaa taaggaa buu nebigu uga khudbadeeyay dadka khudbatan abaana fiihaa khudbaduu dhexdeeda ku caddeeyey kaiira min alaxkaami alislaamiya dhaqanka islaamka in badan oo ka mid a axkaamta iyo dhaqanka islaamka in badan oo ka mid a ayuu khudbaddaa dadka ku tacliimiyey nebigu minhaa waxaa ka mid ahaa khudbaddaa ummadda uu ujeediyey maalinta ah allaa yuqtala muslimun bikaafir muslim gaal looma dili doone ogaada macnaha muslimku waa markuu wax dilo ee uu gaal dilo mus looma dili doono gaalkaasi ogaada walaa yatawaarasu ahlu millatayni isma dhexlayaan laba qof oo kala diina mukhtalifatayn oo iskhilaafsan gaal iyo islaam isma dhexli doonaane ogaada walaa tunkaxu lmar'atu gabadhii lalama guursan doono calaa camatihaa aw khaalatihaa edadeeda iyo habaryarteed camaduna waa edadii khaaladuna waa habaryarti waan ogaado intii qur-aanku xaaraantinimeeyey labadaana waan ku daray buuli gabadh edadeeda iyo habaryarteed lalama guursan karo waalbayinatu calaa man iddacaa markhaatiga waxaa lagu leeyahay qofka tubkujoogga la idhaahdee muduciga ah ee soo buskiciya wax sheegtay muducigaasaa markhaati la odhanayaa ken waa brosijarka la marayo marka dacwadaha iyo wax laysu sheeganayo waalbayinatu walyamiinu dhaartuna calaa man ankara qofka wax dafira ayaa kitaabkana wallaha wallaha mari doona xagga dacwadahana intaasaan ka idhi walaa tusaafir ilmar'atu gabadhiyay socdaal gelin masiirata halaaati ayaam saddex maalmood muddo la socdo ilaa maca dii maxram iyadoo la socota qof xigtadeeda ah iyo mahuraan iyo magayaan iyadoo la socota mooyaane walaa salaata salaadi ma jirto bacda asubxi waalcasr salaada casar iyo salaada subax kadib sunno la tukanayaa ma jire ragoo dadoo ogaada walaa yusaamu lama soomi doono sooma ansaxo yowma aladxaa wa yowma alfitr labada ciidood soom ansaxaa ma jire ogaada waa axkaam dhinacyo kala duwan husaynaysa fiqigu waa afar qaybood qaybi cibaadaadkay ka hadashaa qaybina waxay ka hadashaa nidaamka qoyska qayb kale nidaamka dacwadaha qayb kale nidaamka guurka iyo intiiba waxbuu ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilan diintu intaba waxbay ka odhanaysaa dadka way ka saxaysaa marka kelmadaha kooban ayuu u sheegay wixii jaahiliyadda lagu yaqaanay in waxaasi iska beddeleen khudbaday kuwaas ka mid ahaayeen buu sheegay uma qaala nebigu wuxu uhi yaa macshara quraysh war reer quraysheedow qurayshoo indha buurbuuranoo yaabsanoo ama kaagsanta halkan soo eegaysa war qurayshta soo ururtay buuhi inna allaha qad adhaba cankum ilaahay wuxuu idinka tagsiiyey maanta laga bilaabo nakhwata aljaahiliya jaahiliyada maxaan idhaahnaa santaaggeedii wa tacadumahaa bilaaraa iyo isla weynaantii aabbaha wa tacadumahaa iyo isku weynaanteedii bil aaraa'i aabbayaasha la isku weynaynaya macnadu waxa weeyaan jaahiliyadu xumaantii ay lahayd iyo isweynaantii aabba iyo qabiil iyo aftirsiimo la isku weynaynayo war iminka reer hebel iyo laandheere iyo xoog xoog waxaasi islaam mid la yidhaahdaa yimoo meesha ka saaray ogaada waannaasu min aadam war dadkan meesha wada jooga aadam baa dhalay wa aadamu min turaab aadanna ciid baa laga abuuray reero wada ciideed baa tihiin mid walowba minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa asalkeennu waa ciid war maxaa la ysugu faanayaa ka cad iyo ka madow mid waliba waa ciid uma talaa haadihi alaaya aayaddan buu nebigu akhriyay يا أيها الناس ضضوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لبي ددك بانو دي كعبر نين والبهو إيه أبا للاي أما آدم يحاوه كوذا فرعنت وجعلناكم شعوبا وقبائل شعبي قبيله شعبي قنوا بلشوين قبيلتنا وكوي ككوبنت لتعارفوا سيا اسكو قرطان إن أكرمكم كإذن كل عن ديريسا عند الله إلهي أكتيس أتقاكم وكإذن كعب صبلا إن الله عليم إلهي بددك سيقانو خبير حققال وآه وحباء هاي سوء أماننا هنو شيك شيكين إذن هير هبل بعين كان يكون عين كان إلهي خلقك سوحبه وغور من أو يقانعه marka litacaarafuu laa litafaaharuu si ay isugu garataan unbaa la doonayaa mooyaane inay isugu faantaan ma ogoli buu lahayn marka ina akramakum waxaynu u leenahay ka ugu laandheeraysan akramkay dadka kale wax kale u yaqaanaan laandheeraha wax kale u yaqaanaane ilaahay wuxuu leeyahy waxaan u aqaanaa ka ugu taqwo badan kaas ku ogaada siduu ilaahayna wax u qiimeeye awliyadiisu wax u qiimeeyaan jaahiliyaduna si kale wax u qiimeeyaan ثuma sharaca الnaasu yubaayicuuna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam calى اlislaam dadku waxay bilaabeen nebi moxamed oo dayax soo degay oo iftiiminaya xidigihiisii sheikhiya oo kale ah isagoo halkaa dhex fadhiya inay la mubaayacoodaan gacanqaadkii islaamka calى اlislaam waa iyagoo hormooyinah ama xaynxayn ah ayaa laysa soo tubaya ardaa hebel baanuna kebil iyo heblaayo weey iska kaayo saamax annaguna waana kan waxaasaa baxaya waa la tolay oloshay islaamkii bay ogolaatay markaa dabeedna way soo hormayaan dadku annana waana kan waa kuwo berigii hore toosh ku raadin jirayoo uu nebiga meeluu ka gala la-aa ayaa iminka soo hormanaya wa miman aslama fii hada alyowm maalintaa raggii soo islaamay waxaa ka mid ahaa mucaawiyatu bnu abi sufyaan mucaawiyatu bnu abi sufyaan waa abu quxaafa waalidu sidiiq mucaawiya mucaawiya waad garanaysaa markii dambe raggii waxyiga qori jiray buu ahaaye isagoo laba sano muslin ahaa buu nebigu dhintay xaaladiisa iyo dee markii dambe cali dhibaatadii dhex martayna waad garan mucaawiya maalintaa sideedaad buu islaamay ilaa waa inaad kala garataa dadku calina waxa uu islaamay isagoo aan qaan gaadhinba intaa nebigu maka jooga isagoon qaan gaadhinba buu islaamayba waaya isaga iyo aabihii abu sufyaanba mucaawiye iyo aabihii abu sufyaan labaduba maalintaasay islaameen ragga maalintaa islaamee waxaa ka mid ahaa abu quxaafa cabdilaahi baa la odhan jiray waa waalidu asidiiq abubakar aabihii abubakar aabihiina isagoo oday weyna ayuu maalintaa ku soo biiray awliyada ilaahay inankiisuna dee halkuu ka soo waday waad garanaysaa inta uu soo waday wixii dadkii isdhowrkii qofee ugu horreeyey islaamay buu ahaa waqad farixa rasuulu sala allahu calayhi wasalama kaiira biislaamih in badan buu nebigu islaamnimadiisa ku farxay nebigu wuxuu ku farxay islaamka abubakar kaiiran in badan badan aada buu ugu farxay markaasuu yihi waryaa war abubakar ma odaygii baad wadaa war anigaaba halkiisa ugu tegi lahaaye maya isagaa isagaa ku habboon buuhi inuu kuu yimaado kol hadduu ilaa cooflahan uu noqonayay gaal soo ahaa inuu kuu yimaado isagaa ku habboon markaasuu dee wa ra'suhu ka huqaama madaxiisuna wancadka oo kaleu ahaa wancadka wancadka maaragtay geedkan adiga jeer barkimooyinkii berigii hore islaamuhu markuu qallalo intay soo hololobiyaan ayay barkimooyinka ku cubi jireen sidan cudbidoo kale markaa waa bahal oday afrikaan ahoo ciradiisa aan feedhin ayuunbuu u egyahay unaan ubixiisu markas dabeedna kolkaasuu war bal dhakadan odayga si uun ka dhahadee oo casaan iyo waxmariyo madowgana ka daaya midabka ka bedela cadaanka laakiin madowga ka ilaaliya ujaheeya buuhi odaygani kol hadduu islaamay ha nuuree dhakadana u bedela wajaa'a rajulu nin baa yimi yartacidu yartacid jaraynaya ama gariiraya mid isaguna sidaa u gariirayaa yimi wuxuu isku ogyahayda khawfan isagoo haybadda nebiga ka baqanaya fa qaala lahu calayhi asalaatu wasalaam nebigu intuu sidaa ninkii u eegay baa wuxuu yidhi hawin calayk barbal istaji fa innii lastu bimalik anigu boqor laga baqa mayhi innamaa ana ibnu mra'a anigu waxaan ahay inan gabadhi dhashay min quraysh gabadh reer quraysheedihi inan yaray dhashay baan ahay islaantaasoo weliba kaanat ta'kulu lqadiid muqmadda cuni jirtay waa kaftan iyo la dhaqan wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay ninkan dee baqaya ee isla mar haddii nebigii maanta aada hor tagtay armay kula duushaa ayuu dejiyey waar boqorradii laga baqi jira kisre iyo qaysar iyo noocii maihii anugu eh waxaan ahay nin yaroo carbeedoo miskiin oo islaa reer quraysheed oo muqmadda cuni jirtay ay dhashae dee isdeji buuhi isdeji wax dhibi ma jiree noociinii un baan ahaye innamaa ana basharun milukum bani aadam idinkoo kale abaan hay adeer isdeji dee ninkii waa kaa sidhinkii ku dallacnaa wuu ka dabciyey wuu nafisay waa xikmadaha rasuulkaay ka mid tahi sala allahu calayhi wasalam macnaha boqorrada ayaa waxaa lagu yaqaanaa iyo dadkaa mamlakada hayste kibirsanaa inaanay dadka caadigii waxay cunaan aanay cunin ra-iisul wasaarihii faransiiska miyuha markii ay gabadhiisu aragtay dadkii oo mudaharaadaya har maxaa ku dhacay bay tidoo dee roodhi bay waayeen baa lagu yidhi dee waa tii tidhi oo may keegaba haddaa iska cunaan macnaha waxay u haysatay inuu keeguba agtooda iska yaalyaalo siduu isaga iyada agteeda u yaalyaalo keega iyo xalwadda iyo markaa maxay la xiiqsay inay la buuqayaan bay tihi keegaba dee may iska miistaan roodhi baa laleeyahy way waayeen dadka iyana keeg bay sheegaysa marka taa macnaheedu waxa weeyaan war dadkaasi waxay maaha ma ihi buuhi dabaqadii iska dhigi jirtee waxaanay ahayn ee qof caadiyaanee la soco ama aladiina ahdara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama damahum dadkii iyaga dhiiggooda uu nebigu hadurka ka dhigay ahdara waa hadurkii kuwii iyaga dhiiggooda uu nebigu hadurka ka dhigay ee tobaneeyada nin iyo afarta dumar ahaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat dhulkiibaa cidhiidhi ku noqday isagoo dhulku waasaca daaqat calayhim alardu dhulkiibaa cidhiidhi ku noqday bimaa raxubat maca ruxbihaa iyadoo dhulku waasac ahaa dhulka ilaahay uu ballaadhnaa meelina way qaadi weyday oo had iyo jeer waxaa la idhaahda godobtu waxay leedahay diiqad iyo cidhiidhi iyo waalalow walbahaarkaa keenaya inuu dhulku soo ururo fa minhum waxaa ka mida man xaqat calayhi miday ku rumowday kalimatu lcadaab ballanqaadkii cadaabku ballanqaadkii cadaabku ee ilaahay uu ilmo bani aadam in ka mida u ballanqaaday cadaabka ayaa qaarkood ku rumoobay fa qutila markaasaa la dilay qaybi waxay gashay kuwaa ilaahay uhi laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin jinigiis naartaa ka buuxinaya ballantaa ilahay uu qaadaa qaar ku dhacday gaalnimay ku dhintay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi ibnu khatal ninkii la odhan jiray waxaa loo yimi siduu nebigu sheegaya isagoo kacbada haysta daaheeda kolkaasaa lay dee ninkii isaga ahaa wuxuu markaa lahaa laba hablood oo addoomma ah oo buraanburka iyo gabayga yaqaana oo nebigay soo caayi jireen isaga iyo labadiisa hablood gabay badan bay soo tirin jireen marka waxaa la yidhi ninkii isaga ahaa ee odayga ahaa halkiibuu haystaa kacbadii aad ka digtee tidhi xataa hadduu qofku kacbada qabsado tiibuu midig ka laalaalaa baa lagu yidhi cabdillaahi ibnu khatal la idhaahdo kaxeeyo bannaanka geeyo khaarajiya buui halkiibaa lagu duugay isaga iyo labadiisii addoommoodba waayo dadka godobta geysta waxaa ugu daran godobta carabka godobta gacanta waxaa ka daran godobta carabka jiraaxaatu sinaani lahal ti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu ninkii shaacirkii wuxuu lahaa dhaawaca jidhka ku dhaca horuu bogsadaa laakiin dhaawaca dhegta iyo sharafta dadka ku dhacaa ma bogsado weligii sidaa darteed buu nebigu kuwii dadka laayay iyo wixii kale markii loo keenay uu iska daayay kaan laakiin gawaayaaga ahaa ee dhulbi'iska ahaa ee dhan walba u riday isagoo wuxuu uhi khaarajiya isagiiyo naagihiisa marka hadalka kaa dhacayee taariikhigaa iska ilaali wa minhum waxaa ka mida man adrakatu miday soo gaadha cinaayat ullah ilaahay ilaalintiisii fa aslama islaama dar ilaahay ilaaliyu badbaadiyu dabaqabateeyo islaamayna way jireen raggii uu nebiguna hala qabto facabdullaahi bnu abi sarx cabdillaahi ibnu sacd ibnu abi sarx ninka isaga magacaa la yidhaahdo ead garanaysa xalay lagu soo sheegay qoraagii waxyiga inuu ahaa ee ridoobay laja-a wuxuu magan galay ilaa akhiihi min alridaaca walaalkiisii xagga nuugmada ay ka walaalahaayeen oo ah cuhmaana bni cafaan cuhmaan ibnu cafaan oo dee nebiguna sodagu ahaa mujaahid iyo deeqsi weyna ah in badanna nebiga ka farxiyay calayhi salaatu wasalaam nin nebiguna uu ka xishoon ay kala xishoon jireen ahaa ayuu ninkan isaga ahay xagga hooye ay ka walaalahaayeen ilan bani aadam meel wada degaa waa kii isku mulaaqanu xagga abtirsiimada kaasuu dafu yidhi uhi dee war maanta waa maalintii loo noolaaye dee magan baan ku ahaye bix murtad lagu habsadoo la duldhigay buu noqday wa dalaba minhu waxa uu ka doonay an yasta'mina lahu rasuula allah sala allahu calayhi wasalam inuu nebiga uga doono maxay magan amni aar nebiga iga muslax wey faqayabahu cumaanna kaartaysto wanaagsan buu ahaaye faqayabahu wuu yala libdhiyey cumaanu cumaan baa yala libdhiyey qayab wuu maqnaysiiyey macnaha wuu libdhiyey xataa hada'a annaasu ilaa dadku ay kala degeen marka meel la galee colgalo xiisad iyo caatifad iyo kacdoon baa jira dadka qaarkood birtu leeftoon laguma wada hadalba marka maalmihii xiisaddu ay jirtay ayuu maqsin ku xidhay uhi bal halkaa waaye ku libidhsanow daaqadaha lagaa siiya raashinkeeda uma ataa bihi nabiya sala allahu calayhi wasalam dabeedna isagii oo xagga dambe kaga jira ayuu nebiga u keenay nebigu hor keenay sikadiisa sikadiisa unbuu nebiga usoo hor joojiyey maalin wa qaala yaa rasuula allah rasuul allow buu ihi qad amantuhu fabaayichu qad amantu ninkan magan baan siiyee fabaayichu dee islaamkii kula heshii wuu islaamayaaye nebigana waxaa isugu dembeeyey beriguu waxyiga ka madiine kaga qori jiruu ka soo baxsaday ninka wadaana waa cuhmaan fa acrada canhu nebigu wuu ka jeedsaday calayhi salaatu wasalaam ninkiibuu dhinacaa uga jeedsaday miraaran dhowr jeer markii uhi waa kana gacan qaad uu islaamayaa ninkani ayuu xaggaa nebigu wuu u yaro dhagooleeyey markaasuu haddana ku celiyo o wuxuu yidhi waa kanoo ninkii cabdilaahi wuu islaamayaae bal gacan qaad haddana dhankaa kale uga jeedsaday haddana mar saddexaad buu ku celiyey markuu arkay inay dee isku soo jahaysteenoo wax kala furtana ay laayihiin ayaa dee muxuu sameeyaa wuxuu galay qalcaddii adkayde uma baayacahu dee wuu iska gacan qaaday mar hadduu gacan qaadou islaamayna dee wixii ka horreeyey wuu dumay wey falamaa kharaja cuhmaanu wa cabdullaahi cuhmaan iyo cabdilaahigii uu watay markay meesha ka baxeen qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu asxaabtiisii buu la hadlayoo wuxuu ku yidhi raggii hareera fadhiyey acradtu canhu war ninkan waan ka jeedsaday liyaquuma ilayhi axadukum si midkiinu ugu kacooo fayadriba cunuqahu dee qoorta uga jaro fa qaaluu waxay idhaahdeen hallaa asharta ilaynaa oo maad dee noo iljabisi fa qaala markaa nebigu wuxuu idhi laa yanbaqii linabiyin ambiyada uma habboona an takuuna lahu khaa'inat lacyun iljabis iyo sanqasho inay ku socdaan ambiyada waa ka xaaraam tiina cabdulaxas oo kale maad samaysid bed ama iga qariyabah mise mise kaxeeya luqad yaroo la isku afkarto dee maad laydhu noo shidid baydhaan cagaaran aryaa ninka maxay isugu kaaya kashiteen ninku sawtaa ogeydeen markii uu ila hadlay saxaabigu cuhmaan ee uhi baycada ka qaad een sii jeedsaday een sii jeedsaday een sii baa la daymoodkayga maxaa u fahmi weydeen buuri maxaa la idinka waayay nin anteeno dheer leh oo dee maad noo sanqatid ama iljabisid baydhaan dee taasi ambiyada waa ka xaaraan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waa waxyaabaha dadka kale u bannaan haddii iljabiskaaga iyo sanqashadaadu ay sax tahay sida halkan oo kale dadka kale waa loo ogol yahay wey oo mid kaleoo idinkii arrintan oo kale u isticmaali karaa indhaha iyo sanka iyo uu ka hadli karaa laakiin ambiyada xaaraan bay ka ahay waa waxay ka mid tahay khusuusiyaadka ambiyada ama khusuusiyaadka rasuulka ummadda uu kaga duwan yahay afartanka ah ee suurat laxsaab aynu kaga warramaynay ayay arrintanina ku jirtaa marka sidaa ku ogaada buuri aniga taasi imay bannaanayn waxaa markaa soomaalidu ay idhaahdaan waxaa jira wax afkaaga ku wanaagsa afka walaalkaa ku wanaagsanoo aan kaaga ku wanaagsanayn waxaa jira wax ficil qof kale ku wanaagsanoo aan ficilkaaga ku wanaagsanayn ficilka dadka caadiga ahay waxay yeeli karaan baanu qofka mas-uulka yeeli karayn mararka qaarkood buu nebigu isagu diidayay shay laakiin dadka kale u ogolaa qaarkood waynu soo marna waxaa ka mid ahaa abu busiir ninkii la odhan jiray iyo abujandal iyo markii heshiiska ay nebiga kala saxeexdeen wixii ka soo carara maka inuu celiyo soomuu celinin mar labaadkii dee waa kii ninkii soo noqday intuu raggii kaxeeyey laayey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi ballandhaafunoo meelahaa kala tag meeshii kaleu tegay oo halkaasuu dadka ku laynaya carabtii iyo gaaladii iyo wixii burcadda ahaa oo halkaasi u joogsanayay muu soo xaroonin nebigu ee hoostunbu laydh uga yarshiday ah inuu wixii meelahaa kale wax ka samayn karo waa wax ficilkiisa aan ku wanaagsanayn iyo ficilka dadka ku dhow laakiin dadkaa kale way u bannaanta oo qofka xaq waxaan u leh marka lagu abaal marinayo sidoo kale maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa murmay xaaskiisii caaisha iyo xaasaska nebiga calayhi salaatu wasalaam mid kale oo ka mid ah gardaradana waxaa lahayd caasho mooye ta kale marka tii kalea ayaa u timi caashoo nebiga ag fadhido way ku daldashay dumarkuna had iyo jeer saxaabiyaad ba ha ahaadaane kala tirisku iska yara iman karaa inkastoo dee aanay cay waaweyn noqonaynin haddana hadalla mudmudahoo dee yar diiqadi ku jirto nebiguna wuu iska dhegaystay caashina xoogaaba yaro aamusnay markii dambe iyaduna u dhigdhigtay ku aamusiisay xataa askatad ha jeero ay ku aamusiisay markaa dee waxay odhanayaana dabcan mushkilada waaweyn ma sii lehe waa had iyo jeer hadallada maaragtay ila haddii ceeb weyne ay jirto uu kala joojin lahaa markaasay tii kala aamusta markaasuu ihi innahaa ibnatu abibakr hore waa ina abubakaru ya waa taa iska celisay bu waa ina abubakaru waana xaasaskiisii u nebiga calayhi salaam markaa qofka gardaran wuu istaahilaa mararka qaarkood mar buu lugo-aya haddii loo jawaabi waayo qofka gardarane qowl iyo ficil wuxuu xaqu leeyahy walow qariibba ha ahaadee marka waa siyaasadaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee xakiimka ah xakiimka ah ee uu eegayo goobta iyo meesha marba wixii ku munaasiba waaya macnahedu waxa wey lag muu dembaabeen qofka murtadkan dili lahaa muu dembaabeen bay ka dhigantay intaanu islaamin waa maa ninkaa soo aragna waa maa ikrim waana ninka keliyahe nebigu markuu u yimi uu ka jeedsadee wey waayo islaamkiibuu ka been sheego wuxuu ahaa tusaale aada u xun buu ahaa ninkani waxyiga nebiga ka qoraya ridoobay waa maa cikrimatu bnu abi jahl ninkiina abi jahl cikrime la odhan jiray faharaba isagu wuu firdhabay xaggaa iyo yamantuu u baxsaday fakharajat waraa'ahu waxaa ka daba carartay zawjatuhu wa bintu camihi umu xakiim bintu alxaaris ibnu hishaam xaaskiisii oo islaamtay iyo bintu cami inana ilmaadeer ahaayeen oo la odhan jiray umu xakiim bintulxaaris ibnu hishaam labadaa dumarahoo islaamay ayaa yidhi ninkii odayg ahaa firdhaye waa tan dadkii maganta loo qaadaye nebiga laga muslaxaye dee aan ka daba tagno wa kaanat qad aslamat yowma alfatx yowma alfatxi bay islaamtay waaya iyada laftigeedu islaamkeedu u dhowaa waqad akhadat lahu amaanan min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ammaan bay iyo magan bay nebiga uga qaadda waxay tii ninkii cikrime dee bal haddaanu soo helo u baxsadaydaa la yidhi dee ma nabadgelinaysaa haa falaxiqatu xaggaa iyo iyo yamanta ayaa laga soo helay waqad araada wuxuu doonay an yarkaba albaxra inuu badda galo doonyaha kalluumaysiga iyo kuwa xabashida ku socda iyo xaggaa inuu iska raacu doonayo fa qaalat markaasaa waxay tidhi ji'tuka min cindi abari nnaas waa xaaskiisi war waxaan kaaga imid dadka oo dhankii ugu samafal badnaa agtiisa wa khayrihim ugu khayr badnaa dadka ilaahay laa tuhlik nafsak war naftaada halaagin badanaad isku tuuraysa ka daa ilaa qof bad isku tuuray noocuu doonayabaa ha isugu tuuree waa nafla caarid weeye ama adduunyaha doonaya sida kuweenan imika badda ku maranaya ama wax kaleba ha doonaya waar naftaada halaagin wa innii qad ista'mantuhu laka waar amni baan kaaga soo qaaday nebigii kow fa rajaca markaasuu soo noqday bal waa yeedayna mari buuri waabaan shakisanaaye falamaa ra'aahu calayhi salaatu wasalaam ninkan kolkuu nebigu indhaha ka qaaday wasaba qaa'iman farixan bihi wasaba wuu soo booday nebigu qaa'iman isagoo istaagay farixan bihi kuna faraxsan uu ku farxayo dee wuxuu ogaa ninkan nin warangal ahoo nin doora inuu yahay oo gaal iyo islaam kolba cidduu la socdo wax ku taraya ila way isyaqaaneene ayuu garanayaa meeshuu ka soo jeedo qofka sharka ku adaga xagga khayrka markuu u leexiyo garaantana wuxuu noqonayaa waxtar wuxuu ku yidhi markaa marxaban waan soo dhowaynayaa biman jaaanaa muhaajiran musliman qofka noo yimi isagoo soo hijrooday oo soo islaamay macnaha ereygu wuxuu muujinayaa intuu nebigu xagga madiina u noqday kadib ayaa ninkan lasoo helay oo la keenay ilaan firdhadkiibuu la fogaadee kutubu tafsiir iyo markay aayaadka qaarkood ayay qaar kaloo yidhaahdeen war ina mari waxba yaynaan u tegin maya ilaahay badda igu badbaadiyey ballantaan u qaaday berriga kaga bixi maayo uma aslama radia allahu canh markaasuu wuu islaamay cikrimatu bnu abi jahl sanadkaasuu islaamay wa dalaba min rasuuli illaahi an yastakfira lahu nebiga wuxuu ka doonay inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo kulla cadaawatin cadaawad kasta oo cadaahu iyaaha colaad kastuu nebiga la galay ilaahay dembi dhaaf iiga weydii buu ila wuu xusuusanayaa wuxuu soo maray faistakfara lahu kolkaasuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey nebigu ila waa nebigii naxariistao cidda badbaado doonaysa isagu naar kuma riixayo waa nebiyu raxma wa kaana radia allaahu canhu bacda dalik intaa kadib wuxuu ahaa cikrime min khiirati lmuslimiin muslimiinta ragga ugu xul abuu ahaa wa akhyarihim cala alislaam ragga ugu qiiro badan islaamka dhexdiisana wuu ahaa oo qofkii marka hore qadimay inta badan kolkuu islaamo asxaabta wuxuu isku dayi jiray inuu taariikhdiisii hore xumayd ee madoobayd mid cad ku safeeyo ayuu isku dayi jiray mid waliba waaya taariikhdiisa markaad akhrido wacdaraha uu dagaalada ka muujiyey qaar waaweyn bay haayeen halkaa laba nin baynu ku aragnay tobankii nine la yidhi hala dilo oo badbaaday wa amaa habaar ibnu lswad ninka magacaa la yidhaahdo faharaba waاktafaa gudhiisu wuu libdhay xataa idaa kaana rasuulu llahi biljiciraana markuu nebigu anbabaxay madiine usii socdo meesha jiciraano la yidhaahdo uu marayo ama barigaba u baxay jiciraana waa makiyo daa'if bay udhaxaysa xaggaa bariga mar wakhtigii dambe nebigu u baxu xoraynayay mudduu ilaa xaggaa ku jiraya jaa'ahu muslima intuu soo islaamay buu isna nebiga u yimi markaasaa wa qaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow harabtu minka waan kaa baxsaday buui wa aradtu lixaaqa bilacaajib waxaan doonay allixaaq inaan haleelo oo aan ku biiro acaajimta nimankaa cajamta iyo xabashida iyo madowga iyo farisiyiinta iyo dhulkaasaan doonay inaan iskaga biiro uma dakartu markaasaan xusuustay caa'idatak dheeftaada wasilataka xidhiidhkaaga wa safxaka iska dhaafidaada canman jahila calayk cidda kugu xadgudubta dhaafiddaa dhaafi jirta iyo taariikhdaada wanaagsan ayaan xusuustay buuri markaasay yidhi diil ay gashay wa kunnaa waxaanaanu ahayn berigii hore yaa rasuula allah ahla shirki ummad ilaahay uu ku halaagay gaalnimo fahadaana allaahu bika ilaahay baa nagu kaa hanuuniyey wa anqadanaa min alhalak guuldaraa ilaahay naga badbaadiyey fasfaxi safxa aljamiil haddaba iska kay dhaaf dhaafitaan aan godob iyo qaniinyo dambe lahayn fa qaala calayhi salaatu wasalaam qad cafawtu canka dee gartiiba adaa dhameeye waxaan ku gunaanaday buuli qad cafawtu canka dee iska kaa dhaafay buui dee sidii baanu ku islaamay kaasina isagoo gacan taagtay buuli waa saddex wa ama alxaaris ibnu hishaam wa zuhayr ibnu abi umayata almaqsuumi labadaa nin iyaguna faajaarathumaa ummu haani bintu abi aalib iyagana waxaa magan siisay cali walaashi oo muslin ahayd oo meesha deganayd oo mustadcafiintii maka ku hadhay ka mid ah inantaa ah oo maaragtay ay xn u ahayd dumaashi reerkii ay u dhaxday bay ahaayeenoo waxay idhaahdeen dee yaa nebiga ugu dhow ee maanta aynu micaysanaa waa layn kol haddii tooshkii laynagu raadinayo yaynu magan gallaadee oo nebiga ugu dhow markaasay yidhahdeen wallaahi inantaa inoo dhaxday ee sayid cali walaashi dee aan aqalkeeda jafnidhaah waaya allaw ila badi xaggeedaa u carareen iyana waxay tihi dee dumaashi la eryi kari maayo haatana kol haddaa islaamaysaan maganna tihiin dee halkan ii jooga markaa qoladanina waa kii dee calina soo weeraray ila dadku u isyaqaanaaye cali baa doonay labadan intaanay nebigaba gaadhin inuu ka faa'iideeyo markaasuu idhi nimankii maye meeshayday ku jiraan waxna ma yeeli karti ayay inantani ku tiri waa walaashi cali naa meesha iska eg buuhi kuwani meel kii la dayn lahaa maaha waa mujrimiintii waaweynaaye sutiday u qabatay aqalkiibay ku qufushay kolkaasay nebiga u timi dabeedna waxay tidhi dad aan anigu magan geliyey ayuu ninkii cali seefula soo baxaya isagoo nebigu maydhanaya u timid oo inantiisii faaduma u shaqaynayso boorkii iyo dhididkii ka maydhanayo way sugtayoo markii uu soo baxay wuu soo dhaweeyey uhi inantan maaragta dee inantii laga dheelmiyey gurigeeda markuu nebigu caalamka kore tegayay kacbada mu hurdina gurigeeda hurdu ka ambabax qof baad u jeclaadahayd iyaduna way ogeyd inaanu nebigu diidayn calayhi salaatu wasalaam markaasuu soo dhaweeyey tarxiibiye waxay tihi intaasaan la socdaa labadaa dumaashiyoo la haystayaala oo madluubiina madluub kuwaasaan maanta magan kaaga doonaya isaguna wuxuu ihi markaa ajarnaa man ajarti yaa umahani umahaniya ciddaad magan siisay annana magan siinay marka dimat lmuslimiina waaxidatun yasca biha adnaahum maganta muslimiintu waa isku midoo kooda ugu hooseeyaa ku shaqaynaya kooda rag iyo dumar iyo cid kasta ciddii magan cid siisa waa loo dayn xadiidkaasi markaa qaaciidada siyaasiga ah ayuu bixiyey faajaara calayhi salaatu wasalaam jiwaaraha maganteedii buu nebigu daayey waa kuu saxeexnay buuri calina waa ka dhaciyey walamaa qaabala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alxaarisa bna hishaam musliman markaa ninkii wuu soo islaamay kolkuu magantii helayoo nebigu u yimi waxaanu ahaa raggii codkarka ahaa sida kan inaga horreeyey oo kale dabeedna wuxuu nebigu ku yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaak ilaahay kusoo hanuuniya ayaa mahadle maa kaana miluka yajhalu lislaam adoo kale islaamka kama jaahil ahayn adigoo kale nin loogu cudurdaari karayay jaahil buu ahaa islaamkuu fahmi waayey maad ahayn noocii badheedhay baad ahay noocii intuu diinta fahmay caqliga badnaa ee fariidka ahaa ee fahmayey laakiin isyelyelku hayay baad ahayde dee kol hadduu ilaahay ku dabaqabateeye alxamdu lilah ninkan iyo nin kalunbu ku odhan doonaa kelmaddaa iyada ah ninkan iyo nin kaluu ku isticmaalaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo saynu xagga dambe ku arki doono wa amaa safwan halkaa markaa waxaynu maraynaa ma shanba shan baynu maraynaa waa cabdilaahi iyo cikrime iyo habaar iyo xaaris iyo zuhayr ka lixaad wa amaa safwaan ibnu abi umaya ninka magacaa la idhaahdo fakhtafa isna uu libdhay odayaashii waaweynaa iyo kaabayaashiibu ahaa waa nin sidaad xagga dambe ku arki doonto dadka wuxuuba u hayaabaa qalabka lagu dagaalamo boqol qori iyo wuxuu haystaa boqol dirac direed boqol nin hubay ku dagaalamaan baabay stoorkiisa yaallaba isaga ragga jiitay buu yahay berigii dambe maalmahan soo socda uu weeraraya nebigu daa'if iyo isagoon weli islaamin buu leeyay war bal hubkuuna ammaanaysi islaamka usoo fikirba haddaad doonayso xoogaa baanu wakhti baanu ku siinaye hubkunna sii ammaanaysi waa kii lahaa aqasbu yaa muxamed am caariya miyaad iga ammaanaysanaysaa mise waada dhacaysa bal caariyatun madmuuna war mee waa ammaano aanu kuu soo celin doonee waa kiisaa u qancinaya nebigu alay slam waxaanoo cafisa wuxuu u samaynayaa wuxuu arkayaa waxaan oo dham inay yihiin wax arrinkoodu caantaynu iyo iska sokeeyo oo mar haddii mawjadii islaamku ay soconayso waxaan oo dhan ama daadkaa qaadaya ama khayrkuunbay dhinacooda ka soo raaci doonaan sidaa darteed baanu aada ugu sii adadkaynin صفوان بن أمية فاختفى لبني وأراد أن يذهب ويلقي نفسه في البحر حق بطا وبضطا استوحوا دون بطا إنه يسكتوره فجاء ابن عمه عمير ابن وهب الجمحي إن المعيرها أنا مقع الله يقان يباويمي وقال يا ابن وحكويني مركا النبي قويم يا نبي الله إن صفوان سيد قومي نك صفوان لا إله إلا ومرحل قريشات هرب ليقذف نفسه في البحر waxaana kuu sheegayaa uu fakado baddu isku tuuraya la gaalku wax ka fulaysan markuu nafta u yaabo shaqadiisu waxay ku soo ururaysaa haddii lay qabto aniga idila inta ila socotee xokaynta ayahaw digta iga jara ama anaaba isdilaya wixiisuba waba intaaba ilaan iimaan iyo ilaahu ku tiirsado toona male ninkaasi baddu isku tuuraya ee fa aminu dee amnisii buuri ninkaa waan u doodaya فإنك قد أمنت الأحمر والأسود مغان باد سيسو واد نبد جلسي كعصية كم مدوبة ضدك وحي عصاية وحي مدوبة ضد بدنا قدوبة إسناء أياد إسكت يسيد كان إسكت عمر المدار كنا فقال عليه الصلاة والسلام مركا النبي يقول حكوري أدرك ابن عمك فهو آمن بالواية نادار كاكا ضبطك إسكت هاي نادار كاكا مرة ضبطك بضب إسكتورة يبلد قواته أدرك bal gaadhu fahuwa aamin imikama iska daaya anugu fa qaala markaasaa wuxuu yidhi acdinii calaamatan bal calaamadii sii astaan midii soo aaminaya maaha bayrta uu qaaday iyo didmada ku dhacday nin calaamad la-aan soo noqonaya mahabu hadda amni baa lagu siiyey iyo fiisaad haysataa iyo waa magan baa jirta ma iga rumaysanaybu calaamad nebi unbuu kusi ku iman karayaa buuhi kaas waxaasaa fulaynimo laydhaha faacطaahu cimaamatahu markaa nebigu cimaamadiisii buu dhiibo wuxuu uhi bal waa tana qaado bal balaayadaa kaa fakaday usoo taasuntus fa akhadahaa cumayr cumayr baa qaaday xataa idaa laqiya safwaana markuu safwaan la kulmay qaala lahu wuxuu ku uhi fadaaka abii wa ummi ilaahay ha kugu furto ama fidaauka abii wa ummi aabbaha iyo hooyada ha lagugu furtabe eh waa daf jeceshaha eh ji'tuka min cindi afdal innaas waxaan kaaga imid dadoo dhankii ugu fadli badnaa nebi maxameda ayaan xaggiisa ka socdaa wa abari innaasi wa axlami innaasi wa khayri innaas waa dadka kii ugu biriya samafal badnaa ugu dulqaad badnaa ugu khayr badnaa saasay u wada fahmeen dadku rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana ficil buu ku muujiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo shiyamkiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan bay ka arkeen ninkaasaan ka socdaabu wahuwa ibnu camik kaamana fogay ilmaadeerbaatiina waa reer quraysheed wuu qancinaya fulayga weyn wacizuhu cizug hadduu guulaystayna adna guul bay kuu tahay wa sharafuhu sharafuk hadduu sharaf helayna waa sharaftaadi wa milkuhu milkuk waa isqancintii carabta iyo jaahiliyadee wa milkuhu milkuk hadduu milki iyo madaxtinimo helayna adna milkii bay kuu tahay war ninku waa nin reer hebeela luqadiisii uu markaa fahmayey ayuu aadoo nin reer hebela weey wixii hadduu wax noqday adigana waxbay kuu tahay oo hadduu horu maray oo de halkaasuu ka galay salafkii noocan ahaabuu ku istaacday qaala safwaan baa wuxuuhi innii akhaafu calaa nafsi wallaahi naftayda waa u yaabsana qaala markaa wuxuu ihi kii qancinaya huwa axlamu min dalika wa akram huwa axlamu min dalik war wuu ka dulqaad badan yahay maxamed waxaa wa akram wuu ka deeqsinimo iyo iyo fariidnimo badan yahay maxamed nid dadka uu iskaga dugleeyo mid baxsaday oo lasoo helay ka aargoosta ma aha buu ku yihi wa araahu lcimaamata calaamat alamaan cimaamadiina wuxu uhi waa calaamat lamaan bal calaamadanna eeg fa rajaca ilaa rasuuli llaahi sala allahu calay wasalam ninkii dabeedna wax lasoo sasababa nebigu u yimi wa qaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi inna haadaa yazcumu annaka ammantanii kani wadaa wuxuu sheegayaa inaad magani siisae bal ka war wuuba marayaa oo meeshii buu marayaa haddana wuu shakisan yahay qaala markaa nebigu wuxu uhi sadaqa waa runtii buuri magantaa waad helaysa qaala wuxuu uhi amhilnii bilkhiyaari fiihi shahrayn maleeg wuxuu kusii daray amhilnii bilkhiyaar bal aan khiyaar isii buuri fiihi islaamka shahrayni laba bilood islaamka aan usoo fikire eh laba bilood bal jaanis isii waaye ilaahayna wuxuu uhi laa ikraha fi اdiin qad tabayana اrushd min alghay faman yakfur bالطaaquuti wayu'min biاllah faqad istamsaka bilcurwati alwifqa islaamka la isku dirqi maayo waayo haddii sanka waran laga geliyo o lagu dirqiyo oo qasab lagaga dhigo waxaynaan mahadin baa ka imanayao munaafiq buu noqonayaa afkunbuu ka ashahaadanayaa markuu gariiro oo munaafiqnimo iyo gaalnimona qalbiguu ku haysanaya kol haddaynaan qalbigiisii qancinin jidhkiisaynu qabannay waxba inoo tari maayo macnaha inaynu qofka qalbigiisa qabannaa ka muhiimsan inaynu jidhkiisa qabanno waa halku islaamku ka duulayo bal waa yahay buuhi wuxuu markaa nebigu ku yihi anta bilkhiyaari fiihi arbacata ashhur afar bilood baabaad khiyaaraysataa buuri adigu laba bilood baad sheegaysee bal aada usii rafo buuri aad anugu afar baan kaaga dhigay uma aslama radia allaahu canhu waxasuna islaamuh intuu islaamay buu islaamkiisu wanaagsanaaday muddadan uu markaa ka amaahanayay hubka ee uu nebigu xagga bariga iyo daa'if soo xoraynayay colku iska raacayoo qaniimad fara badan oo la helay waxbuu ka siiyey boqol halaad adhi buuro dhan daaqayuu siiyeyoo baldharaguun waa kaasi dhuxushii jaahiliyada waa kaa soo dhacdo markii dambe uu dabeedna arkay xoolahan faraha badan la siiyey iyo samaaxadan iyo soo fikir iyo waxan ayuu dabeedna yidhi waa ikaa waa ikaa raggan markaa laga hadlayaa waa raggii u tuntuun iyo tortorroonaa quraysh wa amaa hind bintu cutba gabadhii hinde bintu cutba la odhan jiray ee ahaa islaantii calaashatay beerkii xamse radia allaahu canhu maalintii uxud waxshina wadatay fakhtafat uma aslamat intay isqarisay ayay islaamtay wa jaa-at ilaa rasuuli illaahi rasuulka ay u timi faraxiba biha wuu iska soo dhoweeyey wa qaala lahu waxa uu ku yidhi wa qaalat lahu waxay ku tidhi wallaahi yaa rasuula allah rasuula allaw maa kaana calaa dahri اlardi dhulka guudkiisa ma ahayn ahlu khibaa cid khibaa ku jirta khibaada waa taambuug gurigunbaa iminka looga jeeda ahlu khibaa cid xaafadda gani may jirin dhulka guudkiisa oo axaba ilaya aan ka jeclaa an yadiluu inay dulloobaan min ahli khibaa'ig dadka xaafadaada ku jira un baan ugu jeclaa inay inay dulloobaan berigii hore uma maa asbaxa alyowm maanta ma waa baraysanen ahlu khibaa'in cid guri ku jirto oo axaba ilaya aan ka jecelahay an yucizuu inay cisoobaan min ahli khibaa'ig dadka xaafadaada degan berigii hore dadka dhulka degan waxaan ugu jeclaa qodada ugu dulli badan inay xaafadaada noqoto maantana ciddaan ugu jecelahay ee xaafaduun degan inay cisowdo waa cidda xaafadaada degan masla kuxli baa la ydhaha waa waa waxa weeye tafdiilu shayin waaxidin calaa nafsihi biictibaarayn waa shay baa laba shay la kala fadilaya marka berigii horena inaad halaagsanto maa jeclaa imikana adiga iyo xaafadaada cisi baan la jeclay khibaaguna waxa weeye cidda guri degan weeye cidda guri degan en maanta inay cisi hesho ugu jecelahay waa dadka halkaaga waanay u yara quusisay baycada iyo islaamnimada oo way isyar farsamaysay way soo farsama socotay markuu nebigu buurta yar fuushanaa ee safwe ee dadku ay koox kooxda ugu imanayeen ay la mubaayaconayeen ayaa odaygeedii abu sufyaan ayay soo raacday markaa nebigu dumarkana gaar buu saaray raggana gaar dumarku dabeedna fiilooyin gaara bay kusoo jireen iyo kuyuu gaarahoo baycada ay ka gelayeen markaa niqaab bay dhagis kusoo siisay iyo xijaab ballaadhan si aanu nebigu u garaninoo way soo gaashaamatay niqaabkan dee dumarku iminka ku yaro gabadaan qaar baa jira iminka aanay kaba dhab ahayna marka cid ka gabanayaan iska soo gashado marka way soo gaashaamatay wayse soo qarisay kolkaasuu dabeetana rasuulku sala allahu calayhi wasalam baycadii dumarka ka qaaday qof dee adadagna way haydoo codkar ah yaa ayuha nabiyu idaa jaaءaka almuuminaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllahi shay-an walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahuna wlaa yaأtiina bbuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina waarjulihin walaa yacsinaka fii macruufi fabaayichun wاstaqfir lahuna allah aayaddaasuu ku akriyaya kelmed kelmed ayuu qabanaya baycat anisa baa la ydhaha kolkaasaa dabeed kolkuu kelmed yidhaahdo waxbay kaga jawaabtaa calaa laa yushrikna biاllaahi shay-an ilaahay u islaamna walaa yasriqna waxbay ku jawaabtaa walaa yazniina waa inaanay sinaysanin markaasay tidhi awatasni lxura ooma mid xorabaad sinaysanaysa ta sinaysataa waa addoonune xor sinaysan mayso intaasoo dabeedna intaana hadalka odhanba intaa leeda walaa yaqtulna awlaadahunna waa inaan awwadkooda laynin rabaynaahum siqaaran waqataltumuuhum kibaara markaana waxay leedahay annagu iyagoo yaran baabana soo korin idinkaaba laaye iyagoo waaweyn macnaha waxay ahayd islaan mutakalimada sbiikaradbe annagu waabaanu soo korinay bay tidhi iyagoo waaweyn bay beder a ka hesheen oo layseen almuhim markii dambey dabeedna baycadii la dhameeyey bay raacsatayoo markaasaa waxay tidhi ninka abu sufyaan la yidhaahdaa waa nin bakhayla biil reerka ku filanna ma siiyo bal ka waran haddaan in yar kaga darsada akownkiisa aan in yar kaga kordhista biilka markaasuu abu sufyaanna meeshuu taagayo iyadu ag joogaa markaasuu yihi wixii hore waa kaa cafis wixii dambena nebigaa ka jawaabay markaasuu nebigu gartoomaysuu yihi anti hind ma hindaad ahayd markaasay tidhi haa laakiin wixii hore iska cafi markaasuu rasuulku sala la marka qisada dee sheekhu kitaabku waa mukhtasaro waa kitaab koobanoo wuu iska soo gaagaabinayaa inaasa legdankaasa isla soo mareen iyadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrintuna waxay ku gebagabootay in ay sidaa u islaamto dee macrikada iyo waxa soo kala marayna mar hadday halkan gashay maanta oo ay islaamtay wax lasoo hadal qaadayo ma jiro hadduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam naftiisa iyo ehelkiisa iyo dareenkiisa u aargudanayo wuxuu odhan lahaa tan khaarajiya ama ay islaamto ama ay islaamina sida dad badan ay samayn lahaa laakiin maya mar hadday islaamtay hadal ma leh waxaa loo dagaalamayaa waa diin iyo dad la badbaadiyo qofku ilaahay soo badbaadiyey wixii hore uu ku dhagaroobay dad iyo dunyo iyo dal waa la iska dayay wufuudu kacb ibnu zuhayr raggii fakadee waxaa ka mid ahaa ogeysiisku ku dhacay kacb ninka la idhaahdo kacb ibnu zuhayr ayaa ka mid ahaa waaya isagana arrinkiisu xagguu ku dambeeyey muddo sanad bay isaga ku qaadato uu soo rafanayo marbadda caranayo madbuuraha oo marberiga oo markii dambe sanad kadib sanadii sagaalaad buu nebiga madiine ugu tegaya meel uu galo markuu waayo carab oo dhammina ka wada islaamta gabaayaa khatarana wuu ahaa falamaa daaqat bihi alard markuu dhulkii cidhiidhi ku nooday walam yajid lahu mujiiran wax magan siiyana uu waayo kacbu bnu zuhayr ninkii gabaayaaga ahaa jaa'a almadiinata madiinuu tegey bacda an qadimahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam min maka intuu maka ka soo noqday nebiguu madiine yimi kutubta qaarkood sanad kadib baaba sanadii sagaalaad bilowgeediiba sheegayaan oo dee waktigan soo dhowba ile ramadaan iyo shawaal iyabaa la maraye ayuu markaa soo islaamay wa anshada wuxuu tiriyey qasiidatahu allatii yaquulu fiiha gabaygii dheeraa ee caanka ahaa ee uu nebiga ku ammaanayay iskuna baraxayay kuna baryayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin afla abaar ka baxabaa la yidhi ninkaasi qasiidadan dheer buu tiriyo soomaalidu dee waa culimadooda way tirin jireene inta badan soomaalidu wax alla wixii ninbaa wuxuu ihi soomaalida intooda wax qortayna qasiidun bay qoreen buu macnaha kutubta axkaamta iyo taariikhda iyo hadday waxaa qori lahayn intii iyaga awood yeelatay inay wax qoraan buu ihi ama ay gabyaan wuxuuna kusoo ururtay buu yihi qasiida iyo ammaan hataa kuwada luqada carabiga halka dadka kale dee majaallo kala duwan ay wax ka qori jireen raggoodii hore marka kacbu bnu zuhayr iyo buusayr iyo aynu xalayta soo marayna iyo waa la wada hayaa taariikhdooda kutaybaad yareer bay culimada soomaalida ku hayaan adigu intii ka khusaynaysay halkan wax badan buu soo maray oo intii halkan ka khusaynaysay ayuunbuu ka soo qaatay wa qaala wa qaala kullu sadiiqin kuntu aamulu laa ulhiyannaka inii canka mashquulu faqultu khalluu sabiilii laa aman lakumu فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة جدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل إن الرسول لسيف يستضاع به muhanad min suyuufi illaahi masluulu gabaygaasuu markaa nebiga ka hor tiriyay waxa uu leeyahay marka wa qaala wuxuu arrinkaasaan soo maro halkaasaan soo maro wa qaala kullu sadiiqin saaxiib kastaaba wuxuu igu yidhi buui kuntu aamuluhu aan ku yidi diilanayay raggii saaxiib kasta oon ku yidi diilanayoon islahaa waxbuu kuu tari wuxuu igu yidhi buu idhi laa ulhiyannak waryaan ku habsaamini macnaa laa ushkilanak yaan ku mashquulin inii canka mashquul anigu waan kaa jeedaaye waryaan ku habsaaminin waan kaa mashquulsanahay buu saaxiib kastoon ku yididiilanaya inuu idifaaco taasuu jawaab ka dhigay buuhi ma ciirsi cidil cid la'aan iyo ciirsi la'aanta igu dhacday nin waloon isku halaynayaba isagoo nebiga ka baqday ayaa wuxuu ihi war waan kaa mashquulsanahaye ha isku kay halayn dabeedna anna waan ka gacan taagtoo faqultu waxaan idhi buu ihi khalluu sabiilii waar waddadayday banneeya laa aban lakum aabba idinma sugnaanin aabbihiin ka goblame waaraan iska lugeeya ii banneeya waa y hodeene fa kullu maa qadara araxmaanu mafcuul wax kastoo ilaahay qadaraa wuu dhacaa marka hadduu ilaahay qadaray inuu muxamedi dilayo dee fakan maaye eh aan iska tago ee waddada ii banneeya wuu isqancinaya shakilaan buu isqancinaya inuu soo lugeeyo fa kullu ibni unha nin kastoo gabadhi dhashay nin kastoo hooyo dhashay wa in daalat salaamatu nabadgelyadiisu haba dheeraato yowman maalinuun maxmuulun waxaa lagu qaadi doonaa calaa aalatin jadbaa qalab qallafsanun baa lagu qaadi waa naxash naxashaa nafis iyo nuuxsi toona lahayn ayuunbaa la odhan doonaa jinaasada inaga saara warina dhaafiya furaashkii wanaagsanaa iyo xariirtii iyo wixii oo dhan baa lagala hadhi kullu bni unhaa wain daalat salaamatuh nin kastoo hooyo dhashayba muddaduu caafimaad qabiya muddaduu nabadgashan yahay ha dheeraato dil buu ilaa ku xukuman yahay maxmuulun yowman maalin unbaa lagu qaadi doonaa calaa aalatin jadbaa naxash unbaa lagu qaadi doonaa nubi'tu laakiin waxaa la ii warramay bui waan ka xumahaye ana rasuulallaahi awcadani nebigu inuu ihanjabayo halkaa nebigu inuu iga bu'ayo ayaa la ii sheegay waalcafwu cinda rasuuli illaahi ma'muur laakiin caafiska nebiga agtiisa yaalla waa ku yididiilanaya nebigu ka agtirinaya markaa gabayga markuu nebiga ag yimi buu intanoo soo diyaarsaday ku hurgufaya waalcafwu ma'muulun cinda rasuuli illaah cafiska rasuulka uu hayo waa ku yididiilanaya inkastoo la ii sheegay inuu ii hanjabayay haddana waa ku yididiilanayaa nebiga markaasuu toos u abbaalay nebiga wuxu uhi mahlan bal cagta idhig buuri hadaaka hadaaka waxaa ku hanuuniyey aladii acdaaka ilaahay ku siiyey naafilata alqur'aan qur'aanka aad dadka dheer tahay ilaaha ku siiyey baa ku hagaajiyo ku hanuuniye bal cagta idhigo ha igu degdegi qur-aankaoo fiihaa uu ku sugan yahay mawaaciidun waanooyin kugu waaninaya saamaxaadda iyo wa tafsiilun iftiimin wax walba uu iftiimiyey qur-aanka wax walba iftiimiyey ee waanadu ku sugana ku waaninaya kaasaa ilaahay siyaado kuu siiye bal cagta idhig wa qaala fiiha maadixan markaasuu si toosa usii ammaanay nebigoo wuxuu idhi ina arasuula rasuulka ilaahay la sayfun waa seef buuri min suyuuf illaah oo seefaha ilaahay ka mid ah masluulun oo aan galka ku jirin cadowga dultaada muhanadun oo hindiya lagu sameeyo yustadaau bihi la iftiinsada buuri sidii seefihii hindiya lagu sameeye aada u qurux badan oo adag marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi seef dultaalla cadowga weeye oo aflahoo adayg lagu yaqaano oo la iftiinsado la iftiinsado oo meel kastoo madow laydh ka bixisa laydh ina arasuula la sayfun yustadaau bihi waa seef la iftiinsado muhanadun muhanad waxa weeyaan kutubu luga waxay ku fasirayaan masnuucun min xadiidi اlhind xadiidka adaga hindiya ka laga seefta laga sameeyaa muhanad laydhaah min suyuuf illaahi masluul waa seefaha ilaahay aan galkaba ku jirine cidda la duldhigo siraad ka baxay walamaa qaala haada اlbayt markuu beytkaa yidhi khalaca calayhi arasuulu nebigu wuxuu saaray burdatahu macawistiisii macawistiisii buu saarayoo wuxuu idhi waryaay war bal waa kaase maradaana qaada nabadgalna wuu islaamay dabeedna nebigu waa saamaxa calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaad ka arkaysaa cabsida ku jirta iyo toobadkeenku inuu ka dhab yahay buu arkay nebigu waanu ka aqbalay ammaantanna dee nebigu xaq buu lahaayoo wuxuu ku abaalmariyey go-aan kadib berigii dambe ayaa talowma mucaawiyu ahaa mid baa doonay in uu maaragtay ka iibiyo macawistan markaasuu yidhi kaa iibin maayo dhaxalkii nebigaba iyadan ka haya ah kolkii uu dhintay ayuu dhowr iyo labaatan kun oo diinaar mise dirham ayuu caruurtiisii ka siistay mucaawiya oo uu ka iibsaday dabeedna sidii bay mamaaligtii u kala dhexlayeen muslimiintu ilaa la tilmaamay iyadoo wakhtigii dambe midxafka muslimiinta taalay in turkidu boqortooyadii cumaantu khilaafadii cumaaniyiintu turaadkii dadka muslimiinta dhaxalkii ay lahaayeene ay qaadeen ee tareenka laga raray madiina ee la geeyey istanbul ayaa loo malaynaya inay macawistaasi taallo waay ninkaasina arrinkiisi inaan afla abaar ka baxa ama colaad ka baxaba aan idhaahne halkaasuu isku baraxay oo isaguna gabayga ah intuu nebiga ka horgeeyey uu ku gaashaantay ayuu rasuulkuna ka aqbalay hadiyadaana siiyey sala allahu calayhi wasalam intaasuu wakhtigu inaga dhacay qolyihii kalena mid waliba siduu nabad galay waatan soo socota